xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahee marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaneecaadihee warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhal dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeena yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad caawa ku dhegeysan doontaan waxaa ugu dooroon faahfaahinla kasoo baxaya dagaal culus oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxda al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo la kulmay wafdi ka socda dowladda aljeeriya dowladda federaalk soomaaliya oo ogolaatay in ciidamada etoobiya ay sii joogaan gudaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maamulka jubbaland oo shacabka deegaanka raaskamooni gaarsiiya deeq raashina wasaaradda beeraha jubbaland oo dhagax dhigtay kanaal biyood oo loogu talagalay inuu biyo siiyo beeraleyda waqooyiga magaalada kismaayo dhakhaatiir ka socotay isbitaalka dhiblaawe ah oo baaritaano caafimaad oo lacag la-aan u sameeyey qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad soo dhoweyn oo loo sameeyey agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeeney raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorra u diyaar garooba warkaa oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo sabti soo gelaysa jimcana sii baxaysa oona labaatanka bisha labiyo tobnaad sannada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkii oo intaa ka faahfaahsan faafayno dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxda al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dagaal qaraar ayaa saakeedii hore ka dhacay deegaanka xawaadle ee uu ku dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kaasoo bilowday kadib markii dagaalyahaano ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerareen saldhig ay halkaasi ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dadka deegaanka ayaa sheegay in muddo ay maqlayeen hubka labada dhinac ay isku ridayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegeen koox ka tirsan al-shabaab ay isku dayeen inay soo weerareen deegaanka xawaadley balse ay fashiliyeen weerarkooda halkaasna looga dilay siddeed iyo toban dagaalame kooxda al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay in xubno kuwooda ay weerareen aagga ciidamada dowladda ay ka joogaan deegaanka xawaadle islamarkaana ay cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii al-shabaab waxayna sheegeen in halkaasi ay ku dileen koob iyo labaatan askari ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac ee ah in midba midka kale uu ka dilay askar aad u fara badan dadka deegaanka ayaa aada uga fogaaday halka dhinacyadu isku fara saareen taasoo adkaynaysa in xog saxa laga helo intaa uu la eg yahay khasaaraha labada dhinac weerarka al-shabaab ayaa kusoo laalaabtay deegaanka xawaadle tan iyo markii laga saaray dhowr sano ka hor mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad soo dhoweyn oo loo sameeyey agaasimaha guud ee cusub ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya mustaf dhuxulow warbixinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray maxamed iile mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya odayaal dhaqan siyaasiyiin haween dhallinyaro aqoon-yaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana lagu soo dhoweynayey agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda mustaf sheekh cali dhuxulow oo dhowaan xilkan la wareegay ka qaybgalayaasha munaasabadda ayaa sheegay in hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu ay baahi weyn u qabtay mustaf sheekh cali dhuxulow islamarkaana magacaabistiisu ay ku soo aaday xilli loo baahnaa waxa ay sheegeen inay rajeynayaan in waxqabad iyo isbeddel muuqda uu ka hirgeliyo hay-adda agaasima mustaf sheekh cali dhuxulow ugu horeyn xubno isugu jiray odayaal dhaqan aqoon-yaano siyaasiyiin iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa munaasabadda ka hadlay haddaan nahay soomaali ammaanooyin badan ayaa noo yaalla oo nala ka sugahayo mas-uul kasta ammaanu hayaa laakiin caawa ammaanada yaa soomaali ayaan ahayn ammaanadeeda caawa ninka loo haysto mas-uulka ahi waa xildhibaan mustaf wey hadda waxaa lagu magacaabay mustafow agaasimaha guudaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha agaasimanimadu taytal ahaan marka la fiiriyo xiliilkii oo soo qabta waa ka yar tahay laakiin haddana agaasinka hadda loo magacaabay waa agaasin marti loo wadayaa min madaxweyne ilaa qofka uu hore hooseeya soomaaliya sida adkaarti hore kuu sheegtana baasaboorka soomaaliya waxaan kaa rajaynaynaa inaad awood iyo maaragtay meel uusan gaarin meeshil aad sii gaarso sii awoodeyso soo dhoweyn iyo duco iyo hambalyo aan kala har lahayn ayaan agaasii mustafow kuu haynaa kugu soo dhowaynaynaa rag badan oo khiyaara oo culummaah oo ugaasyo ah oo bah iyo boqorana way fadhiyaanoo ducadii iyo maaragtaa dardaarankiiba uu u dambeeyaa aada iyo aadaan u soo dhowaynayaa mustafa sheecali dhexolow waxaan leenahay soo dhowow waa ku faraxsannahay haddii alla kuu roon yahay wax badan inaad ka bedeli doonto hay-addan waa aan aaminsanna marka waxaa la yidhi haddii alla ku roon yahay halyaygii dadaale halyaygii dadaale oo haddii alla gurdanta guud u adeegaa ducaa iyo ammaan mudan marka wax weyn inaad qaban doontaan ognahay waxaa kaloo aan leeyahay shaqaalaha hay-adda socdaalka agenciyadaha waad nasiib badan tihiin dhin eh, odayga waxaa idin yimid eh, aan aan ahayn boos oo ah eh, hogaamiye idina noqon doona saaxiib dhow Eh, wax badanna idinku soo kordhin doona idina idina kabi doona dabcan isbedel markuu yimaado dadka waxaa ku dhaca war qofkani muxuu noqon doonaa si- siduu noqon doonaa siduu u dhaqmi doonaa marka nin oday hol lahubo siduu u dhaqmi doono oo hore loo soo tijaabiyay ayaa idin yimid xildhibaana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in ay rajeynayaan in isbedel muuqda uu ka hirgalo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya maadaama loo magacaabay nin wax badan ka fahansan howlaheeda walaalka mustafe waxaan u rajaynayaa guul Een, waxaa hadda kuu dhiman baan u malaynayaa xil madaxweynenimo insha allah iyadana waad gaadhaysaa Een, waanad u qalantaa hogaamiyaa tahay bulshada soomaaliyeed ilaa waqooyi saaxiibuu ku leeyahay mustaf oo aan hubo hogaamintiisa iyo aragtida isbedel oo waxway ku dhex jirta waxaan rajaynaynaa waxa waaye in ay halkii agaasimayaashii ka horreeyay ay soo gaarsiiyeen oo runtii wax weyn ah inuu ka sii wado diblomaasiyadda oo wax badan inay kaga xiran yihiin oo wasaaradda arrimaha dibadda oo la rabo oo baasaboorkan iyo qiimihiisa iyo howlahaas oo dhan diblomaasiyad badan inay ka gashana inuu isagu waxa waye ka shaqayn doono ugu dambeyn agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee xilka la wareegay mustaf sheekh cali dhuxulow oo madasha ka hadlay ayaa mahadcelin kadib waxa uu sheegay in muhiimad gaara la siinayo horumarinta iyo sidoo kale kor u qaadidda baasaboorka soomaaliya baasaboorka soomaaliga aada caawa looga dardaarmay sheekh bashiir waa ka hadliyey dhammaan dadka meeshan joogan way ka hadleen sababta keenaysa waxay tahay dad baasaboorka ayaa sidiisaba dal ama dadkiisa lagu qiimeeyaa lacag kasta oo aan haysanno iyo dhaqaale kasta oo aan haysanno rankiga ama nambarka baasaboorka in adduunka ugu jiraan nagula qiimeynaa waa sax dalkan waa dal oo runtii resource leh bad leh webi leh kalluun leh beero leh xataa waxaa iska dhaafee geela wadanka labaad dunidan ka nah baasaboorka soomaaliga haddii hadda number five oo adduunka ugu jira hoosaan umalaynaa waxaan rajeynayaa in labaatan soddon uu gaaro laakiin waa in bulshadu ku caawiso oo lagu garab galo waxyaaba fara badan oo geesinimaane waa u baahan yahay baasaboorku sababtu waxay tahay duruufaha jira ayaa waxaa keenaa qofka ayaa loo dhiibay immigrationka iyo bulshada inay isqabsadaan mar walba dadkii meel walba qaxooti ku ah dadkii aa iska dhibaataysan maxamed idle raadiyo wacdaado muqdisho dhakhaatiir ka socotay isbitaalka dhiblaawe ee magaalada muqdisho ayaa baaritaano caafimaad oo lacag la-aan ah u sameeyey qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho cabdiraxmaan waaberi ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray isbitaalka dhiblaawe oo ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaa maanta ololo caafimaad oo lacag la-aan ah waxay u fuliyeen shacabka xilligaasi isticmaalayay wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho dhakhaatiir ka socotay isbitaalka dhiblaawe oo qalabkooda ay u dhammaystirnaayeen ayaa dadka waxa ay ka baarayeen xanuunka sokorta oo ah xanuun dilaa iyo sidoo kale xanuunada kale ay shacabka ay wajahayaan haashim ismaaciil cumar maamulaha isbitaalka dhiblaawe ayaa warbaahinta u sharaxay ololahani caafimaad ee lacag la-aanta ah ay u fudeeyeen shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo xanuunada kala duwan ay qabeen dadka ay baaritaanadu ay ku sameeyeen ka wadnaa een, eh, olole ama kambeyn een, sokorta lagu cabiraayo Een, waxaan aragnay dad badan oo sokorta qaba oo aan is ogeyn oo iskala socda Een, aakhirkana markii ay kelyahooda iyo mm, xididadooda dhan ay soo wada xirmaan een, uun imaanaya isbitaallada sidaas daraaddeed een, isbitaalkii aan ka soo bixinay kambeynkan ayaan ummaddii u keennay oo magaalada iyo xarumahoodii iyo shaqadoodii dhexdooda u keennay aan so- sokortiina si bilaash aan uga cabiraynaa Een, ah, dad badanoo waxaan ku aragnay oo aan isku ogeyn eh, sokorta oo maaragtay halkan aan ku ogaanay Een, waa markii labaad ee bishaan gudaheed aan halkan ku samaynayno Een, ilaah hadduu idmo een, ummadda waxaan u ballanqaadaynaa in aan goob walba ugu geen doonno hawshaan een, si bilaashan aan ugu qaban doonno ilaah hadduu yidhaah qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay ololahani caafimaad ee lacag la-aanta ayaa sidan jubbaland t v u sheegay ilaahay mahadiis waaye waxaan si free aan ku qaatay dhiblaabe Een, baaritaanka waxaa lagu sameeyey sokorta maxaanka alxamdulilah rabbi wax oo sokorna lagama helin si free aan ku qaatay miisaankaygana waa cabiray ilaahay mahadiisa waa maasha allah aad u mahadsantihiin qalbigayga waa ii degay wax sankoreena ma qabin فتاكي نيدي اوكي وساكا اه سكر قبت اصلي جرى الحمد لله سكر ما قبت لنا والولا قبل جري ما انت والولا ما قبل سعد اصلا قبل الله سكر ما قبتها ما انت أنا الحمد لله بقول كيف بقول سكرت هذا في عنت علينا اوكي هتاي ما ملكوا على رجيها عفمات بدن ولا يسيو وأمة علينا bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cusmaan muuse iisow waxaa la iga baaray kow waxaa wa- waxaan soo maray cabraado waxaa kg-ga soo maray cabraado kg kadib waxaa waxaa imaaday sokorta la iga baaray alxamdulilah si fiican la igu adeegay waxaa sal bilaa waxaa waa mahadsan yahay maasha allah waxba ma- aniga waxaa waay waxba ma igama arkeen waxba la igama arkeen maya waxba ma qabin waxaa waa adiga waa i baareen maasha allah waxaa waay waa fiican okay maasha allah cabdiraxmaan waa biri radio cadaado muqdisho masjidka qadar ee magaalada muqdisho oo maalmihii dambe u xirnaa isqabqabsiga dhinaca maamulka ayaa maanta dib loo furay waxaana ku tukaday boqolaal hadada salaadii jimcaha maxamed iile ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray boqolaal qof oo ka mid ah shacabka degmada holwadaag mas-uuliyiinta wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka ee xukuumadda soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa maanta salaada jimco ku tukaday masjidka qadar ee degmada holwadaag masjidkan ayaa toddobaadii u dambeeyey u xirnaa isqababsi la xiriira maamulkiisa iyo cidda waqaftay waxaa se dhowaan go'aan ka soo saaray hay-adaha garsoorka ee dalka iyo wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka ee xukuumadda soomaaliya annagu masjidkan iskuma aanan qabsan duruqu suufiya iskuma aanan qabsan sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed aadan goley oo ka mid a ehlada waqfay masjidka qadar ayaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay masaajidkan sheekh maxamed biimaalow noogu dhow yaa haya dadkii naadiriinta u ahaaba gacanta ku haya waxaa ku xiga masaajidkaas cabdalii cawareere la yidhaahdo oo buurindi ku yaallo yaa yaa hayo dadkii naadiriinta u ahaaba gacanta ku haya waxaa ku sii xiga masaajidka xaaji yuusuf oo wardhigley ku yaallo yaa hayo xaaji yuusuf iyo farciisiiba gacanta ku hayo xagga haddaa aadashay maxamed abgaalow masaajidkiisa waxaa weeye farciisiibaa gacanta ku haya macallin nuur marka la tago masaajidiisa naadirkiisiibaa gacanta ku haya dadkeedii oo iska lahaa ayaa gacanta ku haya maxaa ii diiday anoo aabbahay oo waqafka ka soo jeedo waxaa weeye walaalayaal waxaan u arkaa inay tahay xoogaa dulmi iyo ka badbadin inay tahay waxaad ogaanaysaan weliba oo aniga bidaat sideedaa sano oo ay socotay dacwadaasi hal maalin masaajidkan ma imanin ma laigu arka anoo buuqaayo ama ciidan wata ama calamo soo qaata miyaa laigu arka maya waxaa la rabaa intaas maamulaan ilaalinayna nabadgelyada ilaalinayna agaasimaha awqaafta sheekh aadan mukhtaar maxamuud iyo sheekh cabdiwahaab macalin cali agaasima ku-xigeenka arrimaha diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ee xukuumadda soomaaliya ayaa dhinacooda ka hadlay dib u furidda masjidka qadar iyo xukunkii ka soo baxay murankii ka taagnaa masjidkan
marxaladahan soo sheegi soo martay markaa wasaarad ahaan iyo maantay waxaan ku ognahay ee inay gacanta ku hayaan ee sheekh ukaash iyo dadkiisiga la kaashanaya inay gacanta ku hayaan naadaran ay ka ahaadaan dadkii isaga maanta gacanta maanta isaga kaalmaynaya saas wasaaradu ku og tahay annaka saasaa noo soo diray inaan sheegno masaajidkana maanta ilaah baa iskale saa ku sheegay waxay wasaaraddu ku waafaqday xukunka eh, garsoorka dalka uu soo saaray waxaa ugu horeeya oo maxkamadda gobolka banaadir masjidda waxay u xukuntay masjidulqadr waxay u xukuntay eh, ciddii dukumentiga masjidka gacanta ku haysay oo waalidkooda uu waqafay sidaas oo kale maxkamadda sare ayadana waxay u xukuntay cidda dukumentiga gacanta ku haysay oo ah waalidkii waqafay masaajidka caruurtiisii Eh, gobolka banaadir saas oo kale wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamkana way ku waafaqday Eh, sidoo kale taliyaha gobolka banaadir booliiska isagana insha allahu tacaala waa uu ku waafaqay dhammaan hay-adaha dalka way isku waafaqeen maantana waxaan u fadhinaa insha allahu tacaala furitaankiisii maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland ayaa dhagax dhigtay kanaal biyood oo loogu talagalay inuu biyo siiyo beeraleyda waqooyiga magaalada kismaayo cumar cabdiraxmaan ayaa warbixinta warkan kismaayo inooga soo diray agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland maxamed xuseen maxamed iyo mas-uuliyiin ka tirsan howlwadeenada ayaa dhagax dhigay kanaalka qaamqaam oo baahi weyn ay u qabeen bulshada deegaanka qaamqaam madasha dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka deegaanka qaamqaam ugu horan gudoomiyaha deegaanka ayaa ka mahad celiyey kanaalka ay hirgelinayso wasaaradda beeraha iyo waraabka waxaa maanta farxad weyn noo ah dhagaxan aan dhignay ee ku saabsan mashruuc biyood loogu tala galay inay ka faa'iideystaan ilaa iyo shan boqol oo qof ay ka faa'iideystaan dhulka laga samaynaya ee laga dhisaayana kaa aan dhex taagannahay ee qallalan ah muddo kadibna aan rajaynayno isagoo qoyan qudaari ku taallo gelley ku taallo geed midhood ku yaallo si fiican looga faa'iidaystay inaan haddii allah awoodda lihi oggolaado arki doonno haddii allahu idmo waa hawl soo dhoweyn mudan waa hawl farxad leh waa hawl aan ugu ducaynayna in alliyaala intii ka qayb qaadatay qorshahaas iyo taladaas iyo mashruucaas aan ugu ducaynayno waa hawl qurux badan waa hawl mudan in sidaa hadda waxaan arkahayey dad beeraleyda ka mid ahoo kanaalku ima marahayo iyo wuu igu qalloocday iyo biyahaba ma raba iyo waa waa waa wax kala wooy in ilaahay uu ku xamdiyo qofkii ilaahayba u kasay in biyo maanta beertiisii qallalayd biyo u dhex yimaadaan ka hadlahayo oo diidan waa waa waa wax kala wooy ha laga faa'iidaysta beeraleeya biyahaas ilaahay inoo keenay quruxda badan sharafta badan khayrka badan ah ilaahay uu inoo keenay ha laga faa'iidaysto hadalka ha laga dhaafo dadka ka shaqaynaya hadday wasaaradda beeraha tahay iyo hadday hay-adda tahay iyo hadday kambeniga shaqada hayaa ay tahay intaba yaan hawsha ah la soo dhoweeya hawshaas maxamed xuseen maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland ayaa dhankiisa madasha ka hadlay in maanta heerkan uu soo gaaro waxay noo tahay farxad maanta bilow fiican ayay noo noqonaysaa waxaana rajaynaynaa insha allah in dadka ka faa'iidaysanaya oo sida guddoomiyaha carabaabe shanta boqol gaaraya in ay si wanaagsan uga faa'iidaysan doonaan joogtana loogu kormeeri doono inay ka faa'iidaystaan ma rabna in biyo waraab la sameeyo dadkeena ay ka faa'iidaysan waayaan marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in la dul joogteeye in barnaamijkan uu taabagala shaqaalaha ka shaqeeya joogta ah oo diyaarsana jira marka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid kudayasho mudan maanta biyahan halkan in la soo gaarsiiyey dad iyaga isxilqaami ama aan la taageerayn waxay ku tahay caqabad marka inay intaan soo gaaraan dadkan ay ka faa'iidaystaan ilaa iyo hal kilomitr iyo bar iyo wax ka badan gaaraan biyo webiga laga soo jiiday waxa weeye waa aran guul ah waan rajaynaynaa inuu ay ka faa'iidaysan doonaan dadkii barnaamijkan loogu talagalay inay ka faa'idaystaan oo diiwaanka ku jiro wax la dhahayo ma jiraan kanaalkan ma imaraayo iyo inta lamasoo marsiinayo dariiqiisa maaha wakti dheeraa la soo geliyey maanta gebagabuu joogaa kanaalkii inuu miro dhala halkii haanta laga dhisaya ilaa dhowr bilood lacnamay isbedelo fara badana lagu sameeyey goobtii markii hore looga talagalay in la gaarsiiyey tan ma ahaan waa laga bedelay marka dadaal badanaa la geli ma rabna marka dadaalkaasi in si cashwaay ah uu ku fishilno marka dadka beeraleyda ah waxaan ugu baaqaynaa fursad qaali ay haystaan waa fursad dahabi ah inay ka faa'iidaystaan ay tacbadaan wax la soo baxaan beerahooda qotaan meeshaan maanta muuqaalka ay leedahay weji ka duwan inay yeelato ayaan doonaynaa dadka qaylada ka qaba ama dooda ka qaba waxaan leenahay waxaad haystaan fursad oo idiin soo raadsatay inaad ka faa'iidaysataan waay wixii dee dood aad ka qabtaan waxaa diyaar idin laha wasaaradda beeraha inay idinka xaq qabtirta maamulka jubbaland ayaa shacabka deegaanka raaskambooni gaarsiiyey deeq raashina warbixinta warkaan waxaa kismaayo inooga soo diray maxamed washington dowladda jubbaland ayaa shacabka ku nool xaafadda waaberi ee deegaanka raaskambooni ee degmada badhaadha gobolka jubbada hoose gaarsiisay deeq raashiina taasoo looga jawaabayay baahiyaha ka jira deegaanka oo shacabka ay usoo gudbiyeen maalin ka hor wafdi ka kooban labada gole ee dowladda jubbaland uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha jubbaland oo ku sugan deegaanka raaskambooni wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda jubbaland ayaa islamarkii ka jawaabtay cabashada dadka deegaanka raaskaambooni oo ay xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa qalqalgelin amni iyo godoomin ay u geysteen xasan nuur cabdi gudoomiyaha degmada badhaadho oo ay kaambooni hoos tagta ayaa ugu horeyntii hadlay ayaa sharaxay deeqda la soo gaarsiiyey cidda soo gaarsiisay isagoo baaq u diray hay-adaha samafalka inay wax la soo gaaraan dadka degan deegaanada dhaca raaskaambooni maanta waxaan joognaa deegaanka raaskaambooni ee, waxaa deeqda soo gaarsiisay na soo gaarsiisay dowladda jubbaland uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam khaasadan wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinkana xilliga ugu habooneed baan isleynaya wayna soo gaarsiisay deeqdan waana uga mahad celinaynaa wasaaradda boqolkiiba boqol tan kale waxaan rabaa inuu baaq u diro hay-adaha dowliga ka shaqeeyo deegaanka badhaadhe inuu waddanka amni yahay sidoo kale waxaa ka jira waddankan biyo la-aan caafimaad darro waxbarasho la-aan waxaan baaq ugu dirayaa hay-adaha dowliga ka shaqeeya degmada badhaadhe si ay ugu dhaqsiyaha badan iyo inay deeqda kasoo ka soo gaarsiiyaan shacabka ku nool degmada ee badhaadhe khaasadan deegaanka reeskaamboni haddaba qaar ka mid a bulshada deegaanka raaskaambooni ee deeqda la gaarsiiyey oo dhankooda muqbaayaha jubbaland t v la hadlay ayaa ka mahad celiyey deeqda la soo gaarsiiyey Tunashukuru sana sana sana sana, na Mwenyezi Mungu atupe amani, Mwenyezi Mungu atupe masikizano, tushikane pamoja. Tunamshukuru rais wetu na ma- na wafuasi wake wamwendemevu kusikiliza maombi yetu na malalamishi yetu ya taabu ya kidunia. Alhamdulillah, tunashukuru.
waxaan maxadgelinayaa madaxweynkeena axmed maxamed islaam oo rashinkaasu noo keene kartoonyaasha waxaan maxadgelinayaa mar labaad axmed maxamed islaam madaxweynkeena jubbaland ah kwa chakula hicho alichotuletea maboksi tunaomba chakula kingine zaidi wachu mpaka sasa chalivanandaa sisi na- na- na- na raskemboni tunakushukuru ahmed maloe Twashukuru Mungu alhamdulillahi rabbil alamina. Tumepita mtihani alhamdulillahi, twashukuru Muhammad Islam, twashukuru na marais wetu, twashukuru. Tumepokea chakula kwa amani alhamdulillahi, hatuna shida yoyote, tuko salama. Twashukuru Mungu kupata hii amani tu Raskemboni, alhamdulillah.
wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda jubbaland mudane ibraahim xasan cabdi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluugga ee dowladda jubbaland mudane maxamed cumar buunu oo dhankooda hadla ayaa sheegay in dowladda jubbaland ay garab taagan tahay bulshada deegaanka raaskaambooni ayna deeqdani deeq ka badan deegaanka soo gaarsiin doonaan anugu wasiiradii jubbaland ah guddoomiyihii degmada badhaadhe oo reeskimboni waan u mahad celinayaa dhammaan eh, bulshada reer badhaadhe gaar ahaan reeskimboni waxaan maanta halkan ka qaybinaynaa gargaar uu bulshada reer reeskimboni uu soo gaarsiiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Ee, mudane madaxweyne raashinkaas si wanaagsan bay nagu soo gaartay waana kaaga mahad celinaynaa adiga iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka bulshadiina maasha allah baahidii ay qabeen si wanaagsan ayay maanta u faraxsan yihiin farxad aan la soo koobi karin dhammaan oo u mahad celinayaa inta qayb ka qayb qaadatay raashinka inayna soo gaarsiiso waxaydin leenahay aad baa u mahadsantihiin saake farxadda inoo tahay haddaanu nahay mas-uuliyiinta dowladda ka socda oo hadda booqasho ku joogna eh, magaalada raaskamboni ee nawaaxigeeda farxad waxay noo tahay ballanqaadkii uu qaaday madaxweynaha oo markii raaskamboni dhibka ku habsaday u ballanqaaday inuu raashiin iyo wixii kale u baahayaan ay keeni doonaan oo maanta madaxweyne ballanqaadkiisu fuliyey sidaad la socotaan afar doonyood oo raasiin aad ugu tiro badan oo dadka loo keenay mahadka gaarka waxaan weeye madaxweynaha wadaadda gargaarka hambalyo aan leenahay reer raskamboni hambalyo dhibku iska badan yahay laakiin madaxweynaha weli baqa kalena u- ujeedinaan leeyahay madaxweyne far ka noqon faanoole weli dadka waa baahan yihiin raashinka weli u sii baahan yihiin marka sidaa dadaasha u gashay inaad hoos u fiirso reer askamboni reer uuda reer muralan iyo nawaaxigaani inay weli baahida ay ka jirto loo soo dadaalo ugu dambeyn xaafadaha kale ee deegaanka raaskaambooni ayuu qorshuhu yahay in la gaarsiiyo gargaar degdeg ah si loo daboolo baahiyaha asaasiga ee ka jira deegaanka tan iyo markii ay dowladda jubbaland ka hortagtay duulaankii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday deegaanka raaskaambooni waxaa socda dadaalo dib loogu soo celinayo dadkii deegaanka ka qaxay ayna u heli lahaayeen adeegyadii asaasiga ahaa ee ay waxyeeleeyeen kooxihii deegaanka yimi maxamed ibraahim washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana si weyn ugu soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo boqolaal bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ujeedka socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa la xidhiidha xoojinta wada shaqaynta hay-adaha dowladda federaalka iyo heer dowlad goboleed ukorgelidda horumarada ka jira koonfur galbeed iyo ka qaybgalka xafladda sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay muddadii dowlad goboleedka koonfur galbeed uu hogaaminayay madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis laftagareen dowladda federaalka soomaaliya ayaa ogolaatay in ciidamada etoobiya ay sii joogaan gudaha wadanka soomaaliya dowladda tartiibni tartiib tartiib igu dhig dowladda federaalk soomaaliya tartiibni dowladda federaalk soomaaliya ayaa ogolaatay in ciidamada etoobiya ay sii joogaan dalka islamarkaana ay ka mid noqdaan howlgalka cusub ee midowda afrika kaasoo bedelaya howlgalka loo yaqaano admis ogolaanshaha ayaa ka dhigay in dowladda soomaaliya ay bedeshay go-aankeedii ahaa in etoobiya ay tahay cadowga koowaad ee dadka iyo dalka soomaaliyeed waxayna taas bedelkeeda ammaantay nafur la sheegay in ciidamada etoobiya ay u sameeyeen amniga iyo nabad helidda koonfurta soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadal iyo dibad ka sheegay in etoobiya ay duulaan ku tahay jiritaanka dalkiisa ayna doonaysa in qayb ka mid a biyaha soomaaliya maadaama heshiis sharci darra ah la gashay somalilan heshiiskan kale kadib etoobiya oo markii hore loo aqoonsanaa cadowga ka daran al-shabaab ayaa isu bedelay saaxiib iyo dal lala darisoobi karo maadaama ciidankooda ay naftooda u hureen nabad kusoo dabaalidda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay madax ka socotay dalkaasi aljeeriya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay wasiirka tacliinta sare ee jamhuuriyadda aljeeriya mudane kamaal badri iyo wafdu hogaaminaya oo booqasho rasmi ah ku tegay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa ka guddoomay wafdiga fariin salaana oo ay uga sideen madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee aljeeriya mudane cabdilmajiid taabuni iyadoo la wadaagay warbixin ku saabsan xaaladda dalkaas sida ay uga go-an tahay madaxdiisa sare u qaadidda xiriirka ay la wadaagaan soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay sida soomaaliya ay uga go-an tahay xoojinta iskaashiga labada dal iyo doorka muhiimka ay ka qaadanayso horumarinta midnimada iyo isdhexgalka qaaradda afrika intaas dhegeystayaal waxaa noogu dhan warkii habeen ood ka dhagaysanayseen raadiyaha cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan warka anigoo ashar marka maxamed maxamuud iyo adala socodsiin waxay ii farsameynay saaxiibkii luqmaan axmed maxamuud intaan warkaan warka xiga ku kulmi doona ammaana allah